ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa dhagax dhigay xarunta wasaaradda beeraha dowladda soomaaliya taasi oo la filayo in ay qeyb ka qaadato fududeynta adeegyada ay wasaaraddu u hayso bulshada soomaaliyeed waxa uu ra-iisul wasaaruhu u hambaliyeeyey beeraleyda isaga oo tilmaamay in wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya hayso shaqooyin muhiim u ah dalka mudanna in la dhiirigeliyo xaruntan ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaruhu in ay door muhiim ah ka qaadan doonto dadaalada lagu horumarinayo beeraleyda soomaaliyeed
sektarka wax soo saarku waa sektarka ugu weyn ee maxaanku dhahaa dhaqaalaha dalka dadkeenuna ay baahida ugu weyn u qabaan wasaaraddan ayna tahay wasaaradda arrintaas mudligaha waa ee hogaaminaysa marka waan ku faraxsannahay in wasaaraddii dhismaheedii oo casriya maanta aan dhagax dhigayno durbani insha allah aan rajaynayo inay dhismahaani uu dhammaystirmo deedna shaqadii kale lagu dhaqaaqo waxaa aan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda wasaaradda wasiirka ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha kalaguud agaasimaha guud iyo guud ahaan shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka gaar ahaan bangiga adduunka oo qayb libaax runtii ka geysta dalkan iyo horumarkiisa oo mashaariic fara badan nala wada oo ay tan hadda maanta aanu taagannahay ay ka mid tahay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guul baan idin rajaynayaa hambalyaan leehay wasaaradda iyo beeraleyda soomaaliyeed intaba
dhanka wax soo saarka beeruhu waxa uu kaalin muhiim ah kaga jiraa horumarinta dalka waxaana qaybo badan oo ka mida bulshada soomaaliyeed ay yihiin kuwo ku tiirsan dhanka wax soo saarka beeraha waxaana wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya ay ku howlan tahay horumarinta beeraleyda soomaaliyeed